barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah siddeedda bisha nofembar sannadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida dhallinyarada magaalada boosaaso oo dhexdooda iska ururiya labaatan iyo kow kun oo dollar oo ah qaaraan ay kaga qayb qaadanayaan khasaarihii qaraxii ka dhacay muqdisho lacagta maanta aanu haynaa waa koob iyo labaatan kun oo dollar koob iyo labaatanka kun oo dollar waxaa la baxay waxaan odhan karaa dadka reer gaalkacyood nooc kasta oo ay yihiin waa ku jiraan waxaan xasuustaa markaan aruurinaynay maalin duhurkiiba waxaa noo yimid wiil dhallinyaraa oo dhallinyaradan derbiyada dhisaa lacag lix kun wata marka wuxuu yidhi biyaan rabe inaan ku cabo ee shaa ku cabo sidaas darteed lacag kale ma haysane iyadaan ku darsanaya
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan saamaynta ee ololaha doorashada madaxtooyada somalilan ku yeelan karayso dhallinyarada deegaanadaasi ku dhaqan
waxaa kaloo aad maqli doontaan kaalimihii heesaha oo iyagana aan ka marnayn barnaamijka heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid
a
waa tahay heesaasi iyo ciyaarihii sidoo kale barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
ralaf northam oo ka socda xisbiga dimuquraadiga ayaa ku guulaystay guddoomiyaha gobolka virginia ee duleedka washington isagoo tartan adag la galay ed clisby oo ka socda xisbiga jamhuuriga doorasho la doonaya in lagu bedelo guddoomiyaha wakhtigiisu sii dhammaanaya ee virginia terry mcalaf northam ayaa ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka virginia waxauna ahaa markaasi mid aad ugu horreeya codadka gobolka qiyaas hore loo sameeyey kahor inta aanu clisby bilaabin dacaayad laga baahiyey telefishinada oo uu ku weerarayo musharaxa ay ishayeen isagoo ku eedeeyey in uu ku liito arrimaha dembiyada kooxaha gaangiska ee markaasi isku xiran ay geystaan soo galootiga iyo weliba kuwo kale kuwaasi oo u dhowaa xeeladihii uu isticmaalayay donald trump markii uu ku jira doorashada labadaiyokuniyolixyotobanka guusha northern ayaa ku hogaaminaya in xisbiga dimuquraadigu ay la wareegaan dhammaan tartamada heer gobol sida guddoomiye ku-xigeenka gobolka iyo xer ilaaliyaha guud ee gobolka iyo xilal dhowra oo muhim ah madaxweyne trump oo safar dibadda ah ku maqan ayaa dhowr fariimood oo bartiisa twitter-ka uu soo dhigay aroortii hore ee talaadada waxa uu ku taageeray clisby
isagoo hadal ka jeedinayay golaha qaranka ee koonfur kuuriya ayuu madaxweyne donald trump waxa uu fariin u diray kuuriyada waqooyi waxaana hogaamiyaha dalkaasi kim jong un uu ugu yaray inuu ka tanaasulo hubka nukleerka ee dalkaasi sidoo kalena si markaasi dalkiisu uu helo buu yidhi fursado ka kaxaynaysa waddo aan wanaagsanayn una kaxaynaysa meel fursado ay yaalaan oo wanaagsan waxa uu sidoo kale trump arbacadan ku goodiyey in aan la dhayalsanin oo aan laisku soo taagin iyaga waxa uu yidhi waxaanu difaaci doonaa danaha aan wadaagno iyo nabadgelyadeenna hadalkaasi waxa uu imaanaya xilli saddex markabood diyaaradaha dagaalka xambaara iyo markab kuwa gujiska ee nukleerka xambaara ay joogaan waxaana uu madaxweynuhu sheegay in maraakiibtaasi meel ku habboon oo gacanka ay taagan yihiin
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan tan iyo markii uu qaraxa xoogan ka dhacay magaalada muqdisho bartamihii bishii aynu soo dhaafnay oktoobar ayaa waxaa isu soo taraaya dadka gacanta ka geysanaya khasaarahii goobtaasi ka dhashay iyagoo ku bixinaya muruq iyo maalba haddaba dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland ayaa dhankooda lacag dhan ko iyo labaatan kun oo dollar oo iska soo ururiyeen ugu deeqay dadkii ku waxyeelooba qaraxaasi wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa sida lacagtaasi ay ku timid iyo waxa ay isugu jirto warbixinta nooga soo diyaariyey magaalada boosaaso ayaa dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay weli wadaan u gurmashada dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishaan ka soo gudubnay ee oktoobar dhallinyarada annaga hormuudka ah ee magaalada gaalkacyo iyo weliba qaar ka mid a dhallinyarada wax ka bartay iskuulka public secondary school ayaa si isku mid a waxay lacag ugu wareejiyeen guddiga culamaa udiinka puntland ee samata bixinta qaraxii ka dhacay isgoyska soobe lacag gaaraysa labaatan iyo kow kun oo doolarka maraykanka ah ayaa dhallinyarada hormuudka waa annaga ee magaalada gaalkacyo waxa ay si rasmi ugu wareejiyeen guddiga culimmada ah iyo weliba mas-uuliyiinta maamulka puntland munaasabad kooban oo lagu wareejinaya lacagtaasi waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland culamaa udiinka gobolka iyo weliba guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland ugu horeyn guddoomiyaha dhallinyarada hormuudka waa annaga ee magaalada gaalkacyo mustafe xaarin waxa uu ka warbixiyey dhaqaalahani iyo weliba sida dhallinyarada ay iskaga soo aruuriyeen lacagta maanta aanu haynaa waa koob iyo labaatan kun oo doolar koob iyo labaatanka kun oo doolar waxaa la baxay waxaan odhan karaa dadka reer gaalkacyood nooc kasta oo ay yihiin waa ku jiraan waxaan xasuustaa markaan aruurinaynay maalin duhurkiiba waxaa noo yimid wiil dhallinyara ah oo dhallinyaradan darbiyada dhisaa lacag lix kun wata marka wuxuu yidhi biyaan rabe inaan ku cabo shaa ku cabo marka idaacadda anoo dhegaysanaya baan waxaan maqlay sida wax u socdaan sidaas darteed lacag kale ma haysane iyadaan ku darsanayaa waa lacag noocaa kusoo ururdhay waa lacag kun loo geeyey kun loo geeyey kun ah ummadda reer gaalkacyood oo dhan ay isku timid wax lacag isku xiran ku wareejiyey waxaa jirtay shirkadda golis shaqaalaheeda kharalasiiye sheekh maxamuud yuusuf oo ka mid a culamaa udiinka puntland ayaa sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed ay door muhiima ay ka ciyaareen ugurmashada dadka walaalahooda ah dhallinyaradu waxay keeneen lacag labaatan iyo kow kun oo doolar ah oo ay soo ururiyeen dhallinyarada waa uga ducaynaynaa jasaakum allahu khayran ilaahay ha ka ajar siiyo xooggoodii bay iyagu maalgeliyeen oo sadaqeeyeen oo qof walba waag istaageen oo telefoon kula hadleen dhallinyaradaas ilahay ha ka ajar siiyo dhammaan dhallinyarada puntland runtii dadaal cusub bay bilaabeen garowa saasoo kale uga ururiyeen boohaase waa ka ururiyeen waa dhiirigelinaynaa garabkiinna allaha galo wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland cabdulaahi cali xirse ayaa sheegay in looga baahan yahay dhallinyarada soomaaliyeed in si isku mid ay u caawiyaan walaalahooda dhibaataysan waxaanu rajaynaynaa in sidaa aynu heegan ugu ahaano guud ahaan soomaaliya iyo iyo puntlandba oo aynu mar walba oo aynu isu garab taagno ciddii markaa ilaahay dee maarata maarata ay wax soo gaadhaan ama mid iyagu aynu gacmahena ku keensan wax walba innaga gacmahena ku keensan ama abaar ha haato ama colaad ha haato ama giciisa haato bayla tahay docda kale dugsiga sare ee public secondary school oo ka mid a iskuullada ku yaala magaalada boosaaso ayaa deeq lacageed ku wareejiyey guddiga culamaa udiinka puntland ee samata bixinta qaraxii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho maamulaha guud ee dugsiga public secondary school ee magaalada boosaaso siciid cismaan ayaa ugu horreyn ka warbixiyey sida ay lacagtani iskaga soo aruuriyeen dhallinyarada wax ka baratay iskuulkaasi waxaynu soo ururinay wax runtii micno weyn leh maaha laakiin waxa weeye xagga ilaahay waa laga yaabaa in ilaahay inoo muxuu ahaayey labalaabo ama miisaanka xasanaadka ilaahay inoo geliyo waayo innaga tabarteennu waynu dadaalnay intaynu qaban karray baynu qabannay waxaynu wareejinaynaa saaka lacag ku dhow ilaa shan kun oo dolar yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o w horraanta toddobaadka soo socda ayaa lagu wadaa inay somalilan ka qabsoonto doorashada madaxtooyada waxaana hadda guud ahaan gobollada iyo degmooyinka ka socda ololaha doorashada ay xisbiyada bulshada ugu bandhigayaan barnaamijka siyaasadeedkooda ay rabaan in lagu doorto waxaana ololaha siyaabo kala gedisan ugu jira dhallinyarada somalilan iyagoo ku kala jira saddexda xisbi ee tartamaya haddaba ololahaasi socda waxaa saameyn ah ma ku yeelan karaan wax saameyn ma ku yeelan karaan indhahda dhallinyarada su-aashaasi ayaa wariyaha v o a haashim sheekh cumar good waxa uu dhex dhigay qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada boorama
guud ahaanba gobollada somalilan waxaa gebagaba maraya maalmihii ololaha doorashooyinka ee loogu talagalay inay isku soo baxaan taageerayaasha saddexda xisbi ee ku tartamaya talada madaxnimada ee somalilan hadalhaynta ugu badan ee bulshada ku dhaqan magaalada boorama iyo degmooyinka kale ee gobolka awdal ka tirsan ayaa ah ololaha doorashada qaar ka mid a taageerayaasha labada xisbi ee kulmiya iyo waddani wax ka weydiinay saamaynta bulshada dhexdeeda ay ku yeelan karta doorashadani marka loo eego xamaasadda dadka kala taageersan xisbiyadaasi magacaygu waa muxiidiin maxamuud aadan qaalib kala tirsan xusbiga kulmiye ee xusbulxaakimka dabcan su-aasha aad weydiisay master haashimow haddii aan waxoogaa faallaa ka bixiyo si way ugu yeelan kartaa kala fogaanshaha dhallinyarta dhallinyartu uma bisla doorkii siyaasadeed ee ka jiray dalka dhallinyartu waxaad moodaa nin siyaasiya unbaa waxau rabaa inuu wax u sheego dan inta badan waxaa loo sheegay unbay qaadanayaan laakiin ka dhallinyar ahaan annaga haddaan kaaga soo qaado oo magacayaguu ahaa dhallinyarta gobolada galbeedka aniguna aan ahaa guddoomiyihii dhallinyarta gobolada galbeedka afar nin oo aanu saaxiib ku ahayn waxaanu kala tagnay labada xusbi ee wadani iyo kulmiye laba nin waxay tegeen wadani laba ninna waxaan ku tagnay kulmiye annaga dhexdayada wax saamayna kuma yeelan hadda oo adaaba makhraatiyo aad nala fadhida maxamed baa igala fadhiya annaga dhexdayadii fikirka unbaanu kala duwannahay fikirka unbuu isna wadani taageeray annaguna aan kulmiye taageernay taa unbaanu kala duwannahay laakiin wax ciqdi oona dhex yaalla annaga ama saaxiibtinimadeedii soo jireenkii kala goynayaa meesha ma jiro laakiin caruur dabcan dhallinyaro oo inayda sidaa ka duwan oo waxaan la kulmaa ay caadifad ka muuqato heer qabiil ay ka muuqato oo siyaasiyiintu hadalladooda meelaha ay ka leeyihiin qaadaya dabcan marka waxaan rajeynayaa ana ku baaqaya anigoo ah muxidiin maxamuud aadan in aan lagu kala tegin tan waayo teedhiinka bishaba waxan waa inaga dhammaanayaa anigoo magacaygu yahay maxamed aadan suldaan kana tirsan howlwadeennada xisbiga wadani anugu fikirka haashimo waxaan qabaa wuu kaga tegayaa raad raad badan buu kaga tegayaa raadka waxyaalaha loo aanaynaya ee keenaya waxaa ka mid a mataqaanaa qaabka ololaha kambeynka u socdo tusaale haddaan kuu soo qaado gobolka awdal oo kale ma jiraynin kala qaybsanaan fara badan oo bulshada farqi u dhexeeya ma jiraynin ka hor waxaadse dareemaysaa oo jirta mataqaanaa kala qaybsanaan fara badan baa jirta iyaan isleeyahay fikir ahaan waa mid ku reebi karta raad saamayn ku leh raad intee leeg baad aduu isleedahay way ku reebi kartaa isdhexgalka dhallinyarada saaxiibtinimadii dhallinyarada wada socodkii dhallinyarada iyo arrimihii kale ee bulshada ijtimaaciga ahaa maxay ku reebaysaa magacaygu waa maxamed cabdilaahi cabdi kuna magac dheer baaska waxaan ka tirsanahay saraakiisha xisbiga wadani ee mucaaridka ah haddaan taa intaa ku dhaafo su-aashaada aan u noqdo bulshada dhammaanteedba waxaan qabaa inay raad weyn kaga tegayso raadkay kaga tegaysaa ma imigaba u muuqdaayo waxaad arkaysaa dad awalba ama jaar ahaa ama saaxiib ahaa sidii aan dadiisu qoon u dhaqmaya laba xaafadoodoo jaaroo aan dab kala qaadanayn taana waxaa maxaydaanay oon dhibtaan u saaraya waxa weeyaan marka siyaasiyiinta laga yimaado waa madax dhaqameedka oo u ahaa markii hore marjac loo noqdo ama reerahaba maxaydaanay gacanta ku hayo iminka waxay soo dhex galeen siyaasaddii saamayn intee leeg ayay dhallinyarada iyo bulshada gudaheyga ku yeelan kartaa ololahan ka socda somalilan ay ku tartamayaan saddexda xisbi
aad baad u mahadsan tahay walaal magacaygu waa maxamuud nuur daahir anigoo ka tirsan dhalinyarada xisbiga kulmiye ahna taageeraha xisbiga kulmiye waxaan aaminsanahay saamiin weyn bay ku leedahay dhalinyarada marka xagga la eego isdhexgalka iyo wacyigelinta haddaan xisbiga kulmiye lahayna waxaan ku dadaalaynaa sidii aanu dhallinyarada ku kasban lahayn oo aanu dhallinyarada uga dhaadhicin lahayn in mataqaanaa waxqabadkii hore aan soo qabanay iyo waxaan dambe aan ballan qaadaynaa inaanu ka dhabayno
dad badan baa waxay aaminsan yihiin in ololahan socda uu kala fogeyn karo ayna ku kala fogaan karaan dhallinyaradu iyo guud ahaanba bulshada qaybaheega kale ma is leedahay kala fogaansho ayaa ku dhex iman kara bulshada dhexdeeda
kolley dee dadku waa isku wada dhex jiraan oo waa laga yaabaa dadka qaarkood inay sa aaminsan yihin laakiin anagu ka kulmiya ahaan manu aaminsanin in dhallinyarada la kala fogeeyo in dhallinyarada waxyaabo kale oo macnihii kala fogeynaya ama sida macnihii qabyaalada iyo waxyaabo kale oo qofka fikir ka duwan laga dhaadhiciyo waxaan isleeyahay anagu right approachkii baanu qaadanay oo ah inaanu waxqabad iyo manifesto ay nagula xisaabtamaan xaashim sheekh cumar good v o e boorama
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana dhinacii suugaanta aanu eegno codka macaan ee nasteexa indho iyo axmed raste
iga filo agtada iga filo agtada filkaabaad ku dhaaftee fooda qaba jacaylko fakar dabacsanho fooda qaba jacaylko fakar dabacsan hano
codka macaan ee axmed rastah iyo nasteexa indho aanu intaasi ku dhaafno haye jamaal maxaa noo xiga
waa tahay falseenay dhinaca ciyaaraha ayaanu markan jaleecaynaa warkii ugu dambeeya ee sportska aynu dhegeystayaasha soo gudbina kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan reebka koobka adduunka oo dalalka dhowrka ahi ee hore usoo gudbay maahaane kuwa kale ee hadda ciyaaraya ciyaaraha kala hartada ayaa waxa ay yihiin kuwo la doonayo inay usoo baxaan oo ay ku biiraan dalalkii hore usoo xaqiijiyey inay koobka adduunka usoo baxeen waxaana jirta in horyaalada laga nasanayo oo hadda dalalka qaarkiin ay ciyaaro saaxiibtinimo dheeli doonaan balse haddii dhegaystayaal aan idin xasuusinno kulmada isreebka koobka adduunka waxaa kooxuhu ay isku arki doonaan kulamada caawid lixdan waxay kala yihiin kroatia waxay la dheli doontaa grieg north ireland iyo switzerland waa ay wada dheeli doonaan labadaasi kooxood ama wadan laba wadan ayaa laga doonaya afartaasi wadan inay ka soo baxaan si ay ugu biiraan dalalkii hore u soo baxay ciyaaro saaxiibtinimo ayaa sidoo kale dhici doona waxa ay masar oo markii ugu horreysay muddo ku dhowaad soddon sano usoo baxday koobkan ay la ciyaari doontaa ciyaaro saaxiibtinimo xulka dalkaasi imaaraadka carabta cambodia iyo myanmar ayaa dheli doona singabur iyo lebnaan sidoo kale kulamada kale ee dhexi doona waxa ay kala yihiin scotland waxay la dheli doontaa netherlands halka turkiga iyo rumanian ay dheli doonaan finland iyo stini ayaa dheli doona dalalka kale ee dheli doona waxaa ka mid ah ciyaaryahanada reer barcelona ee argentiin waxa ay hadda ku sugan yihiin waddanka ruushka oo koobka adduunka uu martigelinayo sanadka soo socda waxaana ay la dheeli doonaan oo halkaasi kula dheeli doonaan ciyaaro saaxiibtinimo inta ay joogaan dalal ay ka midka yihiin nigeriya waana markii ugu dambeysay oo argentina ay dalkaasi gaarto waxaay ahayd oo ciyaar saaxiibtinimo kula dheesho xilli diego maradona uu tababare u ahaa kooxda kubadda cagta ee waddanka argentina sidoo kale dhegaystayaal haddaan idin dulmarno warar goosgoos oo ciyaaraha ku saabsan atletico madrid tababaraheeda diogo simeoni ayaa waxaa la sheegayaa in uu markaasi lala xiriirinayo naadiga everton oo dhowaanta tababarahoodii ceerisay waxaana milkilaha everton farxaad mashuri uu yahay nin doonaya in uu tababaraha reer argentiin uu keeno naadiga everton sida uu qoray maregtada sky sports sidoo kale real madrid waxa ay qorshaynaysaa inay la soo wareegto bisha januari ee soo socota sagaalaabaatan jirka waddanka sbain u dhashay ee naadiga manchester united u ciyaara juan mata geeska daily express ayaa qoray sidoo kale naadiga manchester united ciyaartooygooda qadka dhexe ugu ciyaara marwan fallini ayaa waxaa si weyn u doondoonaysa naadiga dalka turkiga ka dhisan ee basictas daily star ayaa sidoo kale qoray waxaa dhegaystayaala ciyaaryahanka weerarka ugu xiran naadiga arsenal masuud ozilo sagaalaabaatan jira la sheegayaa in uu markaasi soo jeediyey inuu naadiga kubadda cagta ee uu u saxiixi doono qandaraas cusub haddii naadiga ay sidoo kale siinayso lambarka tobanaad oo jack bolshar markaasi u haysan jiray naadiga kubadda cagta ee arsenal uu geeska disan ayaa qoray dhegaystayaal naadiga baris germany ee dalka faransiiskana waxa ay rajo ka qabtaa inay iska iibiso lucas moro oo shanlabaatan jira si markaasi ciyaartooy dhowr ahay naadigaasi ay la soo wareegaan ama sidoo kale ugu suurgasho in ay ka baxsato shuruucda dhinaca dhaqaalaha ee ueva u degsan marka kooxuhu ay soo iibsanayaan ciyaartooy iyo sidoo kale lacaga ay kharash gareeyaan xubinta ciyaarahana dhegaystayaal halkaas haynu joogto
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaahe codka xasan bulaale dhimbiil xasan wado heestii ayaan
Estoy ay ayaan yaan. En que estoy ay ayaan yaane. Aqal yeelatay ubadana dhashay tahay tahay oori kale. En que estoy ay ayaan yaan. En que estoy ay ayaan yaane. Aqal yeelatay ubadana dhashay tahay tahay oori kale. anigoo ogsan kama aamuse waa amar alle anigoo ogson kama aamuse waa amar alle anigoo ogsan kama aamuse waa amar alle anigoo ogson kama aamuse waa amar alle Kalmahainduu kaayaan, kalmahuwaakuna kuwamahayaan. Kalmahainduu kaayaan, kalmahuwaakuna kuwamahayaan. berigii aad ogayd
heesaasi ayaan ee fanaanka xasan wado waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenii duhurnimo oo halkan si wada janadi kala socodsiinayeen falastiin axmed imaan iyo anigaa jamaal axmed cismaan waxaan kusoo gebagabaynaynaa heesaasi dhammaantii oo isku duban waxaan kaga tegaynaa dhegaystayaal nabadgelyo
berigii aad ogayd berigii aad ogayd jacaylka nafkiyo uurkaba ka jaraygu igu soo noqday isagoo matale oodiisitu anigay hayaa isagoo makale oodihiisitu anigay hayaa